bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibyaala meel kastiisiin roogdaanyo si kastoo nin dheegaytan waliba hawada siinkulena hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodale laku helisinka dheegi doontan oo naga socdaalena siinkahay waliba kumid aha faahfaahin dheeraada iyo waliba ha kubaahaytee qaraha kadhiya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya hataba qaraxaasi ante khasaare ay jeysaday ante sekadhii ayna lunkudan lahay oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doontan saas oo kale weliba aysan dheega doontana xildhibaano taageersan guddoomiyaha baarlamaanka ee mooshiinka ku yaala golo shacabka oo sheegay in yuusuf fashilami mooshiinkii lagu sheeni guddoomiye jawaari hataba arrintaasi saxa xillise la qaado doona codka guddoomiye jawaari oo hoo kalsooni la kasooyo hool kalsoonida lakulanagada wantaba oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doontan kulankii baarlamaanka caqalka sare ee guddigii lanka magacaabay xaliyowka khilaafaadka golo shacabka oo war murtiyeed hasaari hataba qodobadaha kubahi nagada doonana xaano la keedhiisii doona baarlamaanka federaalka soomaaliya oo xaano mooshiinkuwada guddoomiyaha baarlamaanka xaanona taageersan guddoomiyaha oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doontan maxkamadda ciidanka qalabka sida oo geedka xukuma karidii eedaysanayaal laka eedayantiyo farsameeyeen qaraxyada laka waxyeelayow dadka shacabka oo kadhiyay magaalada muqdisho iyo miidada laka duugi qabuuro kayaala mise hawaalo kayaala magaalada kismaayo oo bannaanka lahbi iyo maamulka oo si kuleelan ku hadlay arrintaasi haddaba mayshani inti maamulka magaalada kismaayo uusato ku hadala arrintaasi oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheega doonta saas oo kale weliba aysan ka dheega doontana dadha ku baraka ay deegaanka cabal oo gabaadan hayti wadaadkii hore aan ka tirsanaaye dagaalamiyaalka shabaab mukhtaar roobow cali abuumansuur yo weliba xaalad noolol xumo ka haysatee degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo ka barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale ya ka dheega doonta barnaamijkantiisa dareer waliba xasiin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed caadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan wingiisii doone saaxiibkayga bilaal hilaal sheekh shueb ha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan hamiigna maysniinha galaasuu taariikhdan iyo kaeedanta labaatun iyo shanta bilo saddexaad ee maarso sanadka labada kun tomanyo siyeedka saaxiib yaal weli dhugunsatana qodobadii aan ka weynay barnaamijka kulanka warsan magacay socdaalu idaacadda warsan weli siinkula hadlaya siyeetun iyo siyeed dhibeed lama aalada satellite iyo live streamkana dadka rooga caalamkan tiskale iyo si toosa ninkula dareeran ku bilaaboy faahfaahin dheeraada iyo waliba hataa ku baahaytee qaraha ismidaamin haayo oo kadhii magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya faahfaahin dheeraada iyo waliba ha ku baahaytee qaraha baabuur lan adeegsadii oo galabti kadhii agagaarka xarunta wasaaradda arrimo gudo soomaaliya oo ka taala isgooska sayidka agagaarka isgooska sayidka ee magaalada muqdisho qaraha ku hor iyo waliba la sheegay intii ciidamada dowladda soomaaliya iyo suranjenga gaariga balse uuse qarahii walina habaahaye faahfaahin dheeraade oo ku saabsan khasaarogii kudhii qarahaasi wararka qaar ya sheegahay intii shan qofka amudi sidaas oo kalen iyo ku dhaawacmeen dad eedan fara badan markii arrintaasi dhiidii weliba shir jarayd ka qobaday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha degmada qarahaasi kadhi iyo taliyaha qaybta bariga ee magaalada muqdisho oo si weyn un ku hadli yoogona sheegay qaraxagii iyo khasaarada jeysaday waanu yoogo siin isla jareen ku hadlaayaan qaraxagii kadhi magaalada muqdisho anigoo ku hadlaaya magaca dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo wasaaradda amniga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir maamulka degmada aan dhex joogno ee ku guulaystay iyo taliska ciidanka booliska soomaaliyeed waad ogtihiin in saaxiibka ugu dhow ee bulshada soomaaliyeed in ay yihiin inay u bareereen in ay ka hortagaan khataraha ay maleegayaan arxanlaawayaasha duulaanka ku ah dadnimada iyo dowladnimada soomaaliya waa u digeen qaybaha bulshada soomaaliyeed maamulka degmada waxaa u suurto gashay in ay badbaadiyaan marka laga reebo khasaaraha yar ee dhabarkeenna ka muuqanaya naftii halligihii mas-uulka ka ahaa ama watay gaarigan la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacbiga soomaaliyeed isaga naftiisaa ku baxday marka laga reebo ciidamadeenna gaar ahaan booliska oo ku dhiiraday iyo maamulka degmada inay ka hortagaan oo askari ka tirsan si uu shacbiga soomaaliyeed u badbaadiyo ay ka soo gaartay dhaawac yar waxaan ilaahay uga baryaynaa in uu caafimaad deg dega siiyo waxaan rajaynaynaa annaga oo kaashanayna awoodda ilaahay iyo tan shacbiga soomaaliyeed inaan ka guulaysan doonno arxanlaawayaasha ama argagixisada dhiigga ka daadinaysa shacbiga soomaaliyeed halka aan taagannahay waa ka duwan tahay goobtii toddobaadkan aan taagnayn ee bartamaha magaalada muqdisho waxaad arkaysaan in ciidamadeennu ay u bareereen isaga oo roobka da'aya isaga oo iyaga oo qorraxda aad arkaysaan ku shaqaynaya in ay ku dadaalaan sidii ay shacbiga soomaaliyeed u badbaadin lahaayeen warbaahinta waxaan gaar ahaan uga mahad celinaynaa guud ahaan intii garatay in ay goobtan soo gaaraan si ay markhaatiya uga noqdaan waxa aan shacbiga u sheegayno si aan uga run sheegno dhacdooyinka ka dhacaya maamulka gobolka banaadir guddoomiyaheeda iyo guddoomiyeyaasha waaxaha iyo taliska ciidanka booliska ee degmada kaaxda waa u mahad celinaynaa gaar ahaan waad arkaysaan ma jiraan haba yaraatee waxyaabaha ay adeegsadeen waxaan rajaynayaa inaad aragteen waa wax homemade guryaha materialiska lagu sameeyo si shacbiga soomaaliyeed yani loogu dhibaateeyo gaarigan waa ka warhaynay shacbiga soomaaliyeedna waa ku wargelinay dadaal dheer kadib wuxuu soo galay si uu uga leexdo goobaha uu uga shakisan yahay in ciidamadu ay joogaan goobta uu ku qarxay oo ah halka aad arkaysaan oo aad nala taagantihiin oo xaafad dhexdeed ah isagoo aan wax dhibaato a geysan marka laga reebo wax shacbiga soomaaliyeed ay ka kaban karaan waa idiin mahad celinaynaa waa mahadsantihiin maamulka degmadana waxaan leenahay halkiina ka wada halganka aad ugu jirtaan sidii shacbiga soomaaliyeed aan uga xorayn lahayn argagixisada al-shabaab bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah awalan ilaahay baa ku mahadsan uma bacdallah allaha khaaliqa ee khasaaraha iyo dhibaatada nin waliba uu maleego ilaahay ayaa nin walba ka sarreeya waad aragtaan dhibka dhacay afhayeenka iyo taliyuhuba waa sheegeen runtii baabuurka sidoo ay taliyaha iyo afhayeenkuba sheegeen waa in badan baan ku daba jirray markuu meesha galay waxaa yimid ciidanka waaxda ciidanka waaxda markay yimaadeen way isqaybiyeen qaybina dhinacan horey ka istaageen qaybina dhinaca dambey ka istaageen markay arkeen inuu ciidan u yimid baa nin ka midii macawis buu qabay wuxuu ku cararay eriyadan godka hoose ciidankuna markaa way yaraayeen ma aysan badnayn in yaroo gaaban oo macwis qabuu ahaa iyo funaanad cagihiisu wax ka dayay kii kale uu dhawaaqay wuxuu yidhi waaba ii timaadeene haye soo diyaargarooba ii imaad markay intaasi dhacday waa lays arkay in marka meesha laysku hayo waxaan seefgarayna markaas inaannu bulshadii shacabka ahayd ee xaafadda deganayd aanu la hadallo aan idhaahno deg deg meesha ha looga baxo inta bulshadii la seefgarinayee laga baxayey wakhtigiiba wuxuu go'aansaday inuu isagu markaas uu dhibaatadan uu geysto haddaanaan markaaba deg deg aan loogu gudigi lahayn bulshada oo aanaan u digi lahayn inuu baabuurku qarax sido bad dad badan iyo dhibaato badan baa ka dhici lahayd awalan horta saasaa kaliftay inay khasaaruhu uu yaraado ilaahay baa qadaray inay khasaaruhu uu yaraado oo intii markaa wadda un ay ku koobnaata laakiin dadaal badan bay ciidankii degmada iyo iyo maaragtay ciidanka nabadgelyada oo aan kala harin hadday tahay nabad sugid iyo hadday tahay bilays iyo hadday degmo tahayba ayaa maaragtay ku guulaysteen in uu ku koobnaado uun guryaha iyo dadkaa danyarta ahee burburay ay maaragtay lixdaa guri ee iska soo horjeedaayey ay baaba'een guri aan lagu jirin oo dadku aysan gudihii aysan gudihiisa ku jirin inkastoo ay carruurta ay u maqnaayeen iskool iyo maaragtay dugsiyo qur'aan iyo wax ku maqnaayeen haddana hooyooyinka iyo waayeelada iyo haweenka guryaha ka shaqaynaya way joogeen nasiib wanaag ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baanan uga mahad celinaynaa gaarigu wuxuu ahaa gaari yaroo brimiera bacaadkuu galay bacaadkaana ku soo gaarnay sidaa daraaddeed baanu ilaahay uu noogu sakhiray annagoo daba joogno isagoo bacaadka ku jira aan oogu nimid marka waxaannu isleenahay ujeeddadii uu lahaa ma uusan gaarin mana uusan ilaahay baanan maaragtay aan maaragtay ayaannu uga mahad celinaynaa annaguna waxaan ku guulaysanay inuusan maaragtay meeshaasi uusan khasaare intaa ka badani uusan ka dhicin aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo afhayeenka gobolka iyo taliyaasha maaragtay na soo booqday nala soo gurmaday runtii sitimaanka sitimaankii ka horreeyey ayaa shil kale ka dhacay eriyadan oo ay laba askari oo degmada ka tirsan ayay waxyeela ka soo gaadhay iyaga oo midna waaxda ku dilay midna habeenkii kale ee ka dambeeyey ay dileen meeshan baa fal dagaala ayuu nagu dhex maray marka waa beryahan waa wax soo nagu soo noqnoqonaya weeye waxaana rajayn doonaa ilaahay idamkiis dee baarkigaasi mar walba yaallaay inuu ilaahay nagana badbaadin doono annaguna aan ka guulaysan doono insha allahu anas waliba ayna mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ku waramayay qaraxii ka dhihi magaalada muqdisho wee caasimadda dalka soomaaliya
hegan sbeshaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee hegan hakana digmaanyu hinshaal jeelu xarun caafimaad u haqiiqaani hegan sbeshaalista hosbital xarun caafimaad oo gaar eh halinkii laka habriiriyo hegan sbeshaalista hosbital hadiignimihii shaqaale hegan eh xarunta lakiinka diyaariyo hegan sbeshaalista hosbital hege kale dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer xarunta lankaseedow hegan sbeshaalista hosbital xarunta caafimaadka ee hegan maylata qiib shaybaar eh qiib jiif emerjensi eh iyo weliba qiib bukaanka laka qaabilow iyo weliba bediatri qaybta owlaada mishiimow casriga ahoo shaybaarka heegan lakaka howlgalow umayba ku mid aha ultrasound biochemistry hematology serology c b c microbiology iyo weliba iskaanka akhriyow dhammaan udara ka jara bedinka shaybaarka heegan sbeshaalista hosbitaal walaa laka baaro mayba ku mid aha sokorta
dhugunsidayaal waliba ka guda jirnay qaybogii hore ee barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaalu idaacaddu warsanu sietungisiedhibicdhamana si toose ninku dhegaytan aalada satellite-kiyo life streamkana waliba sahlay antina dhugunsadaan dadka rooga dalka banaanshay farsamadana oo ku waliba si hagarlaangayinka shalayga ee saaxiibkayga bilaal hilaal shoeg shoeb xildhibaano taageersan guddoomiyaha baarlamaanka ee mooshiinka ku yaala golo shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yaa sheegay intii fashilmi mooshiinkii lagu sheeni guddoomiye jawaari daahir cabdi cabdulaahi dictor gooh oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya isla maraxantaasna si eedan taageersan guddoomiyaha baarlamaanka ee hata mooshiinka ku yaala golo shacabka yaa waliba sheegay anti mooshiinka sharcian hayn isla maraxantaasna guddoomiye ku-xigeenka koowaad mooshiinkuusu qobodayna sharcian hayna saas oo kalena guddoomiyaha baarlamaanka mooshiinkii lukusheeni yuusuf fashilm hataba yeedo xildhibaanada qaranka ha ku horjeeda guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyo sheegahayan anti mooshiin iyo eedan xoogay sidaa iyo hatana waliba jira xildhibaano yar oo taageersan guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk oo ka adkaysada inti fashilmi mooshiinkaasi daahir cabdi cabdulaahi dictor gooh oo ku tirsan mudaniyaalka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo mardhow ay tiiqadka taleefonkii idaacadda warsan inku waramiya hadaljeysadahay bismillahi raxmaan raxiim idaacadda warsan shaqaale sheegada mahadsantiin marka hore ummada soomaaliyeed dhammaan dadka bulshiyada deegaanada degan dhafle iyona madaraayo soomaalia dhamna in sheegana horta madaraayo mid oo arantun oo mooshin kasaabsan aran oo madaraayo runtii lalayaaday oo madaraayo ajanda gooniyeeda ka lahaayay xildhibaanada nasijooga wadane korankakooyo hayti marka horeba xukuumadda gaar ahaan iyo wadatiya isku hayti saas daraadiya runtii madaraayseen mooshinka marxalo badan ha mari saas la socotaan mooshinka marka koowaad boqol todoba xildhibaan guddiga laari siyeedta haminan sagaalta haminan yaa la sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad la hadla dahowi oo siryeelan dhiibi runtii madaraay iyadoo markaas fiir saabsan fiir shara dureeta oo maalmo way shaqadan hayna mooshinka siyasan mana usan ogsantiin haddana waa waa tii oo lahamari madaraayseen guddiga joogtada baarlamanka oo aan qaabilsan madaraad arrimaha mooshin ee negativan agendaha baarlamanka dadkan qaabilsan haayeen iyo waa tii la fadhiisay kabacdina wali areen madarays waa tii hasaareen in kumi lix qofood oo kasirsan xubnaha golaha shacabka oo mooshinka negative inin ay lisheenay saas daraabiya mooshinka guri gudoomiye golaha golaha shacabka gudoomiye jawaarey runtii madaraashi idaacado kudaho way sheegeen in mooshinkii burig siisa la socota kabacdina waa tii ka qayliyeen oo areen manaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad oo usoo madaraayseen mooshinka mid kow usqobadi hamiinimo lex baa si sharci dare oo shaqadan hayna oo usqobadi haddana way aragaaseen madaraayseen iyo hadana usoo duu manaa codshay duuban guddigii joogtada la jira walaagi ini bur inuusa sheega hadina kabacdi lexsaa hamiin minuusa dohow ara walaagi waa ka jiraan marle mooshinka jira sharco way malanteen gobadi iyo iyo sharci garooway saas daraadiyena gudoomiyihii xaqahaay oo sharcigahaay gudoomiye jawaari oo runta sheegay madaraysa runta sheegay ari madaraysa maadaama yo dadku diidan transladiha ku darsadalayo marka kabaadna aqbalay madaraysa gudoomiyihiisa isan lasoo taanhaniyo mooshinkii mooshin jirciyey haddana madaraysa runtii madaraysa mooshinkii meelis yaala marka marxadooyin badan mari wiilisku dayay marka hore mooshinkani oo dadka mooshinka sheegay xataan leeyin xildhibaani haayeen xildhibaanada waxay gamlayni oo mooshin sheenan hase yeeshee mooshin kun mahayna mooshin oo xildhibaanada ku qooy kastay waayahay doctor go gudoomiyaha baarlamanka markii la fiiri dabcan wali la ka eedayay dhowr qodob oo sidahata kooxda ee sheegatay intii gudoomiyaha mooshinka iyo ku wadan iyo ilaa iyo hata ka adkaysadahayaan qodobada gudoomiyaha jawaari la ka eedayay maadaama baarlamaanka aad kumid ata aaminsantaa intii jiraan
runtii markeenkin sheegay sarax madalandow qodobadaas qodobo oo oo madalaka jaha wareeriyayu walka jire malle runtii madarays walauntaana kin sheegayu dastuurka qodobo lee laskugaade lanka beengalaka sheege korkala ka saare xildhibaanada qaar anagu ajandaha ajandiyo wedan maabahayn dadka bishay dadka korkolakoy walaka bilaawatin kaso korta idaacado dhan ka jiraan manaa guddoonka baarlamaanka inay sharci dura waa sharci dura in la kasaxiixi madarays ummadda soomaaliyeed madarays in cuntumaan in la kasaxiixi la fadaayo xukuumadda fadhi ini walaad kasaxiixda kadib markii usa diidi kadib madarays arrintii oo kasaabsan ay tii madarays d b world ini wadanka mana dekadooshayda gaata waa tii baarlamaanka uu diidi oo xukuumaddan intii on koyti areen madarays baarlamaanka waa in la masiya areen marka wadaaqasba qasbiirsadeen yay sheenin horta mooshinka qodobada kin sheego in dastuurka lahasbusqurade madarays way leeman qodobada talakaya marka qodobo sal iraad leh mae madaraysan mooshinka walayo sheeneen madaraysan waa ka jira male hase yeeshee haraan leyin iniyo aaraad iyo saliimka iyo dhiibadana mooshin ahaan sheebada haraan leyin
gudoomiye ku-xigeenka ee baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya mardhowayti shirgaraaduse qobodi wali ka sheegay intii labaatan iyo sagaalka bilunka dambeyn la fadow xildhibaanada federaalka ee moqonqantiyo kooyaan sidii lantaabageli mooshinka ee gudoomiyaha jawaari baarlamaanka isku horyaal way ku yaabeen inti gudoomiyaha rajaxumo xilidan muujiy bismillahi raxmaan raxiim horta mayba qaab madaraysan gudoomiyaha baarlamaanka sisultaan gudoomiya baarlamaanka roog wadanka makomabun kusame gudoomiya baarlamaan ilaa hadda mee waybuwa dastuurka mayn fasaxee kusame may nagaba kore markii gudoomiyaha baarlamaanka xaqa ahay moqni iyo madarays kusame nagaba kor lanka hase yeeshee markii mooshinka yaala gudoomiyaha baarlamaanka shuruucda madaras antaal ama xerosaaka miir caddees hataa maka jirta ini gudoomiye ku-xigeenka yelan diiliya hoole si weli hataa meelka jirta male runtii madaraysa dad badan ya sii galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo kusaabsan madara arabtumata kasaabsan gudoomiye oo fadhi inay isleeyi madara kusami ahaa ogaada leeyo haashahasaardi marka runtii madaraysa qalad waaye hataa qodobada hata lahasaaray labaatan iyo sideed labaatan sagaalka bilaay kooyagii soddon iyo kowga mooshinkeela kadooda iyo walaaqasdan wal guddigii joogtada oo xaqan lahay oo iniyo walaaunka shaqeeyan hayti iniyo hasaara mana ajandaha baarlamaanka iyo hor dhigan hayti dhan madaraysa inis in kara odiid walmakajara dooshi ar ani insare ar marka waa un katakrifal awoodeed oo goone oo dastuurka iyona xerosaata maansiyaana isku wedan marka taas taasa ka hore waayahay arintun markii sii dareerta ee adeyla fiirida ee dhinaga baarlamaanka dadka qaar ee deegaanada koonfur galbeed ha ku jeeday xildhibaanada qaar deegaanada koonfur galbeed laku doorday wali ka alasa intii gulufka inka xoogan iyo wadan marka caqabadan intee isleeta ku dareerta runtii madaraysen xildhibaanada koonfur galbeed laha doorday waa xildhibaanadii geelad madaraysen gudoomiyaha jawaari iyo doordan waaye madarays hadnamiyo walsheeni koraan ama waldiidi koraan hase yeeshee madaraysen badanaa xildhibaanada aan badan waa been walka jara male halinhalinko xildhibaanko madaraysen danakoo lahan wasiirka sheemba wasiirkii ka dhigay ari ani wasiir ahaa madaraysen miya walaa insahi ari isku jiran laakin dadka xaq bahalkii markaa madaraysen mooshinka may xildhibaanadan isla kaseen ini mooshin baarlamaanka burbureewleeyi in hayna mooshin da madaneyo madaraysen umada soomaaliya baarlamaanka andaneyo hayna eta madaraysen mooshin oo awood awood awood kororsi oo xukuumadda wada ayna ogyin marka saas daraabiya waa un weji dabdishima yakaroogan maa inay madaraysen xildhibaanada waa un waa fahamsan yihiin madaraysen doortii oo kaka aadan maana beengo waana madarays hadii laka ariga madarays xildhibaanada badan dhaflo hadii laka ariga arrintaas oo ka jira male gudoomiye jawaari shamsina iyo bilooyin yawa gudoomiye baarlamaan ey xiliyadii lahadoorada iyo xiligan la roog way ka alasa in qodob kumida dastuurka hal maalin lanku doorna isbedel lanku suubin magmalehayso marka mooshiinka gudoomiye jawaari intii salka ka hayta arrimoogaas qodobada dastuuriga feri dastuuriga horta dastuurka wayba madaraysen gudoomiye baarlamaankiyaso maqsuudii kore dastuurkan waa dastuur si kumeelgaara lan ansixiyey ergis sideed boqol iyo konton erga somaliland aruri ansixiyey way والكبدل شيء قلت قلت والكبدل شيء ما ينباهنا وزارة الدستور كان باهنا وينباهنا بدي ما لا يشل لما لما لما برلمان كتحسن هاي بيت لاغا كسر يجيب ليش دستور كلا رو أعرف فريون دوان شعبك لما لاش بدي إسكابرين ينباهنا ما ينباهنا دولة وزير الكلام كبعد ما أنا دستور بدي اللي بدي وحتى قوضي اللي بدي غير رفرندم من قال ما أنا عط من قال شعبك لا تصيوي يجي ما والجواري شيء بدل بيكون رمعه وأسكب الله والله سنمعه مركز أساس درابيه qodobka madarad qodobada oo dastuurka kamid ah qodobka oo hafidiga la kaceedayo to hoshiis ma in bedel waayo mismaha la daay ilaa arko rabee qusma leh
wayahay marka maadaama guddoomiye jawaari qodob kumid ah hatu walila ka haysaday inuusa beesha caalamkan weeri maadaama soomaaliya xilligan iyo ku gudubahayta in beela caalamka iyo ingacan roorsato shirki jaraadiisu dhowaan qobodi waliba murun fara badan ku dhex dhaliyey xildhibaanadii taageersanaa iyo xildhibaanadii ha ku horjeedi kaasi uusan ka baaqi intii beesha caalamka ha fargelin xilligan weynoge xilli beesha caalamka lagu dalbada nabadeynta baarlamaanka federaalka waa sharci dejintii baarlamaankii federaalka oo isgobsatay in beesha caalamka ha dhahgal ida umaasanta su-aal ida faylow ini baarlamaanka maya la codsada beesha caalamka may sheegin marka hore may sheegnay haddii mooshinkii la sheenay mooshinka si sax marasota mooshinka manaa gudoomiyaha mooshinkiisii iyo mooshinka madaxweynaha keliya iyo qarsoodiin anaa madalqor way meeli kacad ini baarlamaanka ciidankii roogi la weeraray baarlamaanka in la qobsaday xataa marka xisaabtana ciidamada meeli la geey baarlamaanka hobalka sovereignty ama xornimadii baarlamaanka lahayaa la weeraray may lamid ata xasaanada dhismaha benska ama malaraaysan meelas oo dhismahaas dhismahan asli gooni xasaanada leeyihin xildhibaana xasaanada leeyihin dhismahaas sanadka weerarka xasaanada leeyihin marka ciidamadii oo inta darnaayeen oo roogeen shan sano roogeen oo meelo ka tabarnaayeen in ciidamadii la fidaado ciidamo cusub la sheena taas taraadiya taas taas taasa sheenaad malaraaysan shakiga badan gudoomiye jawaari waa gudoomiyadii oo xildhibaanadii dooraday xadaan leeyihin fidaado kuraan beerna koro maamada raaysan maqaafo ku marka runtii waylan baahanya shireedii in sharciga la hoggaansamo wayga sharciga hoggaansamo la kas in sharciga hoggaansamo wayba una mada raaysan laa jawaari aan kaheliyan laa qof kale aan kaheliyan waa in walaaga sharciga silan sheega sharcinimadii manaa la karaa marka kalsooni sidaa la sootay manaa khilaafaad badanaa jiray dowladii hore oo ka dhigay aragaasi jawaari may manaa ka adkaysi jiray gudoomiyaha may ka adkaysi jiray badanaa sisan lasoo taan ini beel caalam ilaa hanfara ilaa hanfara galbaane waa jeeda dhameen marka falilah alxamdu waana dhamaaya jiray marka tan may sheegid tan wayba sheentay iyadoo khilaaf jira iyo hatana toos maylan weeraray madaraahiiseen xaruntii baarlamaanka la weeraray ciidamada guddiisdii marka mayla fade luqi gala la teego sidii baarlamaanka siiyadii baarlamaanka tagaa kidhiyaan wow wow la aro lakiin haka horjeysona manaa katiinla kudhawo dabada ka hayntay marka taasa sheentay shakiga iyada umaasanta wariyo runta markeena kii sheegay wayba mooshinka mooshinta gilibafla qoqooyayna joogadan ma eh markana kii hadal jawaari gudoomiye baarlamaan laakin gudoomiye baarlamaan oo soomaali wiin dooratiyo marka horta nisafaan una fayla qabiila lahgali laakin gudoomiyaha baarlamaanka way dooraday mana waa in dhexeeya ummadaas manaa runtii lamada lamada manaa garboodan dhexay dilarayuway ummadaas soomaaliya ha dooratay deeg ini qabiil ahaan la kuweydiiyo haye uni qabiilkan ani haanata idaacad intii aan shirmaan arang malaa uni qabiilkan waa hiblow iscazlay waa noocasay arang manaa mahayna bakali anaguna kun geda sharcika kuwoy soomaalida isha dadkii madaraayo xildhibaanada sheenadeen oo sharafila iyo sheenadeen oo degan maslaha kamid nafsi oo madaraayo sheenadeen codeeyeen sheening ma aha hatin hoob madaraayo sheenadeen shaqadiis guduud waay sharafdaro inay geelin kasaara maxay madaraayo sheenadeen aana qabiilaha ay tihi aana horay hay tihi maxay markay waldigil maslaha ka bilaawday ma beeb walaan way bogal oo ha ku bilaawday xukuumadda kuway waay shaka inta la-eg lagu qaba in gudoomiye jawaari markii soddon iyo kowda codka la qaada shaka inta la-eg lagu qaba in gudoomiye jawaari ushelo doon waa in gudoomiye jawaari booskaas ku bahaw doon waa shakano kamu kamuujahaytan xildhibaanada baarlamaanka qaargiho bismetinka markana kin sheegay soddon iyo kow lanka madaraayo soddon iyo soddon iyo kow lanka maalinta arag wayb oo i m d gudoomiye ku-xigeenka koowaad way sharciyan mooshin markay sheegeen dastuurka madara qodob shay madaraayo way way sheegeen dastuurkii heerosaadka ma sheegeen maalinka la maalintii mooshinka la qodobada kabilaabat iyo toban bere mana gudoomiyaha lanqaado karo mana codayntii lanqaado karo marka way way malaysa in tobankii bere dhaafsanta labaatan siyeed ini kacabta marka war horaba soddon iyo kooda maalinta laleeyih waa buri mooshinka mana mooshinka toban bere lanka talka toban shan bere waa baxdhamaatayba anaba la qodoodeen liannahu xakmanle gudoomiya gudoomiya kuwadami isle iclaami xakmanle usoo gudiga joogtay oo baarlamanka ana talana usoo ajandaasha gudiyahayna ana talana ini xakmanle maykan xaganilahayna ini usmadaraas ilaa casileyda iskaarda ku qoyen iskaara mana dasturiyan hadda la fiiri qodobada oo meelunki yalan mal raayuseen xakmanle haddii aan kanagan mana dhexdhexaadnimada hadii la nagada sidaas la soo taamay raayuseen gudoomiya kuwa gudoomiya kuxeen kuwa gudoomiya muday hataa qoshada mooshinka naga waday taqtaqay qodobada muddo kuwa madala maad idan uwayn guddoonka oo aqoonahayn iyo kamid raaysan wax shaqo hayn qobadi markii daadayb waa mid raaysan moolshika kusoo kusoo leeli waa kusoo la faday gudoomiye meel golaha shacabka la arma fadaaye kusoo toos lahayd iyo marka qodobadaas loo madi madinniskay haddana way diiday mid raaysan in guddiga joogtada oo xakan lahay wasalkoda mu ajandee la dejiyaan marka ajandada weli kaleey way sida la kasoo nada koro mid raaysan inuu sii gudoomiyeba mid raaysan ciidan adag marka saaldaraadiyee mada raayuseen mooshinkaas soddon iyo kow hooba la deeri la deeri mala may may may ogsoona imi buri waana qodob dastuuri ah may may kula dareerta arrinta la sheegay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiye jawaari khilaaf xoogan aan dhexayo tan iyo xilligii la maga la dooraday
mada arrintaas arrintaas waa ku jira male una ogsin una ogsin male laakiin isku kasaasahee mada raayuseen wadankan way wal hoos nin nin magac xumaayo sidaa taba dhiibi camal say mada raayuseen oo xukuumadda beenlag sheegay laari gudoomiye jawaarisa iyo kuuxdoomay ka wade mooshinka ka wade haddeen raabta sheegna mada raayuseen mooshinka iyaan la ogaa laaray hanin ha boogsiino gudoomiyii ka wad mana intii hooseen areen mooshinka naga qabo mada raayuseen wallahi in ballan qaadan walba suubiya mada raayuseen naga qabo areen oo sibiila ka boogsiyo reer miirtaale waa iska shaki shaki walaalaas ku jiro kora kafteeda laakiin guddoon is kalsoonay aan ogahay marle ka teed kaas waliba hayay daahir cabdi cabdulaahi dictor gooh oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo qadka taleefonka isugu roga magaalada muqdisho si toosa inku warmay
shirkadda daawacaad ee gaf media gumey kooya guulaha hoytay gumey kooya gubaabada bulshada hortabakii ogaayay nin edaay guula shirkadda daawacaad ee gaaf media ani goroday gobolkeen hoo hadeertiba allow guulu galab ihraab geela iskeeyiina ilow shal goodal faylayiin shirkado daawacaada magahaan simanyiina ilow goroshii aqoon hadhaska dhaafi daawacaadtiga garaada goytiyu gaaf media gobkii shirkado daawacaadu gaaf media walla gaardhe kowmale geedookii hoos fayle gogolla dhikaday guntu hoos fadheelase gartilika gooyey hataba gumey aan moogateen shirkadda daawacaadda ee gaf media
dhugunsadayaal waliba sanglena hamiin faylah weli weli la dareertana barnaamijka kulanka warsan aalada satellite-kiyo live streamka iyo si toosan inkula dareertan siyeetun isiyeed dhibic lamana waliba noo dhugunsadaa dadka roog soomaaliya kulankii baarlamaanka caqalka sare ee guddiga lanka magacaabay xalinta khilaafaadka golo shacabka oo war murtiyeed hasaari senatar mashruuc oo ku tirsan guddiga caqalka sare ee lan hil saari xaliyowka khilaafaadka golo shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo waliba ku hadlay arrimiyo kumidayin xaliyowka khilaafaadkaas iyo sidii wallanku qobodalahay khilaafka hata hareeyey baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya senatar mashruuc oo arrimoogas iyo arrimo kale ninku warmi iyo waliba hadaljeey ku mid haay bismillahi raxmaan raxiim jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliya caqalka sare baaqa labaad baaqa labaad waa aragtida guddiga caqalka sare ee xalu raadinta khilaafka golaha shacabka markuu tixgeliyey go-aankii guddiga joogtada ee caqalka sare maarso toddobiyo toban laba kun sideed toban tirsigiisa ahaa boqol soddon iyo afar islaa sideed iyo toban ee ku wajahnayd khilaafka soo kala dhex galay golaha shacabka markuu arkay tala soo jeedintii baaqa koowaad ee ka soo baxay guddiga aqalka sare oo aan weli wax laga qaban markuu arkay halista ka iman karta xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka abuurantay khilaafka golaha shacabka iyo saamaynta fog iyo midda dhow ay ku yeelan karto hanaanka dowladnimo ee soomaaliya markuu xeeriyey tala soo jeedintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ku aadanayd in la ilaaliyo ku dhaqanka sharciga markuu xeeriyey talada aqoon-yahanada dhanka sharciga markuu arkay qodobka lixdan iyo shanaad farqadiisa afraad ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka iyo qodobka sagaalaad farqadiisa afaraad iyo shanaad ee xeroosaadka golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga waxa uu soo jeedinayaa talooyinkan soo socda midnimada guddiga joogtada ee golaha shacabka guddigu waxa uu ka codsanayaa xubnaha guddiga joogtada iyagoo wax kasta ka horumarinaya danta guud ee dalka xeerinayana duruufaha adag ee uu dalku marayo in koob u midoobaan gudashada waajibaadka dastuuriga ee kaga aadan maaraynta mooshinka laga keenay guddoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka lixdan iyo shanaad farqadiisa afraad ee dastuurka dalka iyo qodobka sagaalaad farqadiisa afaraad iyo shanaad ee xorxusaadka golaha shacabka dhammaan xubnaha golaha shacabka waxaan waxa uu guddiga ka codsanayaa in ay ilaaliyaan midnimada guud ee golaha shacabka iyo danta guud ee qaranka soomaaliyeed waktiyeynta aqbalaada mooshinka golaha shacabka yaal si looga fogaado ba si looga fogaado isqabqabsiga muddada mooshinka guddigu waxa uu arkaa in aqbalaada mooshinka laga soo bilaabo maarso sideed iyo toban laba kun iyo sideed iyo toban ta si looga badbaado xasilooni darro siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale guddigu waxa uu ku talinayaa qodobadan soo socda ko in dhinacyada khilaafku khuseeyo muujiyaan tanaasul iyo wada shaqayn buuxda aqalka sare labo aqalka sare waxa uu diyaar u yahay korjoogeynta iyo fududaynta sida ay ku dhici lahayd dooda iyo codaynta iyagoo la kaashanaya mas-uuliyiinta ay khusayso ee golaha shacabka saddex haddii lagu guuldaraysto maaraynta mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka sida in la horkeeno golaha laga doodo loona codeeyo inta ka horeysa muddada sharcigu cayimay guddigu waxa uu arkaa in mooshinkaasi buraayo codsi meelmarin iyo mahadnaq guddigu waxa uu ka codsanayaa dhammaan dhinacyada khilaafku ka dhexeeyo inay ka shaqeeyaan meelmarinta talooyinka guddiga aqalka sare ta in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah ilaaliyaha sarreynta sharciga uu culays ku saaro dhinacyada ay khusayso sidii xal looga gaari lahaa loona meelmarin lahaa talooyinkan guddigu waxa uu u mahad celinayaa beesha caalamka iyo dareenka ay ka muujiyeen khilaafka golaha shacabka waxa uuna ka codsanayaa inay gacan ka geystaan sidii loo meelmarin lahaa talooyinka guddiga aqalka sare ha guddigu waxa uu mahad celinayaa qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida ururka soshensa ururka abwaaniinta culamaauddiinka aqoon-yahanada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee taageerada iyo talooyinka wax ku oolka ah ay guddiga la wadaagayeen inta uu shaqaynayay guddigu waxa uu ka codsanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in la in laga wada shaqeeyo deganaanshaha dalka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed dhammaad waa mahadsantihiin
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badidole i miranin qubatay jiraal qogobshay i gaanjardismile wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshi maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay in jeedee danseeha ka galay in boqohooto dibadda hasku diiwaan gelin boqohooto dibadda inam haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskor saaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimi
saaxiib yaal dhugunsidyaal meelkastiisin roogdan waliba hawada siinkulana hamiin fayla wali dhugunsidaaytana barnaamijkii kulanka warsan qeybo jeydhata maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya yageego xukun waliba yakariday eedaysanayaal lanhaysadi intii uu farsameeyeen qaraxyada kadhiyow magaalada muqdisho maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyo waliba geego xukunka riday regla ka eeday intii uu farsameey farsameeyi jireen aanasi oo dhowr jeer dacwadiyo maxkamadda laku dhiwinsaday rigunga oo geega lu xukumiy ya waliba yo dereeni ilaase dogof oo maxakamadiya ka eedayti antiyo ka tirsanaayeen dagaalamyaalka shabaab isla mar ahaantaasna yo qaabilsanaayeen dhanka qaraxyada kadhiyow magaalada muqdisho gudoomiyaga maxakamada sare ee ciidanka qalabka sida soomaaliya yalla hadali warbaahinta u sugana xukunkaasi ridii waliba hadalgey kumay tahay بسم الله ujeeddu xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobankii bishii saddexaad laba kun siddeed iyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed cabdiraxmaan maxamuud soddon jir ah ina faadumo sheekh cabdulaahi ku dhashay shabeellada hoose labo jamaal maxamed cali ina wiilo diiriye jimcaale ku dhashay xamar saddex axmed aadan weerar ina dahabo cilmi xalane ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xaydhaarinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis eedaysanaha koowaad maxamed cabdiraxmaan maxamuud waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay qaybta qaraxyada sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay horjooge iyo macallin bara samaynta qaraxyada eedaysanaha labaad jamaal iyo eedaysanaha saddexaad axmed eedaysana eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad waxaa lagu soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada dhammaan eedaysanayaasha waxay ciidamada amnigu soo qabteen iyagoo walxaha qarxa ku diyaarinaya guri ku yaalla xaafadda ceelasha biyaha dooddeer kadib maxkamaddu markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeedhaadyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd qodobada laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad lixdan iyo afaraad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay maxkamaddu qiraalka eedaysane maxamed cabdiraxmaan maxamuud uu ka hor qiray garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isla markaana uu yahay horjoogaha shabaab u qaabilsan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye uuna ahaa macallin bara samaynta qaraxyada eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaal jamaal maxamed cali iyo axmed aadan weerar ay ka hor qoreen garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada maxkamaddu markay dhegaysatay baaraha dacwada oo maxkamadda horteeda ka caddeeyey in saddexda aysane eedaysane ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab eedaysanaha koowaadna uu yahay horjooge bara farsamaynta qaraxyada labada eedaysane ee labaad iyo saddexaad ciidamada amniguna ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo diyaarinaya qarax markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah kow cadeymaha looga qoray eedaysanayaasha garsoorka hortiisa labo haan ay ka buuxaan walxaha qarxa oo lagu soo qabtay eedaysanayaasha markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay maxamed cabdiraxmaan maxamuud waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaal jamaal maxamed cali iyo axmed aadan weerar min toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabillaahi towfiiq dhegaystayaal kaas waliba ay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida Soomaaliya oo geeko xukun ka riday eedaysanayaal la keedaya intiyo ka tirsan yihiin dagaalamyaalka shabaab
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur واي أدغن يا ود يومين ولا أدود والساو ما إنك ديت أنا بولكيتو أو سدام ببادوكسن وربدن توداي أنا والفيلا كندي بي ويديسي لانكي كوا بربري ما إيمو ما تأيلة لانكي غالانتس كجرتا
بس إرابة ما إت بلاي دتين تالا بولكيتو بربرسنا لانكم بيسو كقاضي بدين ماذا كبلي بس أوده بولكيتو بري ما أو مدي هذا باورك وجنتونا أم بربرانا هدي هذا فلاس ورشد بولكيتو النور ملا ساتو بيسدا bulkeeta adkaysi leh
weli weli noola dareertana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo magaagay socdaalu farsamada bilaal hilaaluh welina noo dhuwi sida ay tani siyetu isee dhibee lama aalada satellite iyo life streamka hatana dhinig iyo magaalada kismaayo miidadka dada lakaduugi howala ka taala magaalada kismaayo iyo weliba banaanka hambeheena kureeda markii dad aragooda ay banaankan saareen iyo maamulka degmada kismaayo oo si kuleelun ku hadalay qaar ku mid a mas-uuliyiinta maamulka magaalada kismaayo iyo culamaau diinta magaaladaasi iyo waliba iyo si winyon ku hadalayna hogaalo agadhiiga kiyaala dhanka heebta ee bari ee magaalada kismaayo kureeda markii qaar ku mid a miidadkaasi banaanka habaheen howaalo kiyaala meelasi iyo waliba booqday guddoomiyaga degmada kismaayo usugonisi kuleelun ku hadalay maruusa arrintaasiyo arrimo kale ku hadalay waliba hadaljeey ku mid tahay waxaan u maleynayaa wax badan baanu wax adduun ka warranay saaka waxaan ka warramaynaa waxaan adduun iyo aakhiro mid aysiin la garanaynba waxa halkaa tubana waa meydad siaad arkaysaan waxaa derbiyada ka soo wada jeedo fuustooyinka halkan laga arkaa waa meydad dadkii soomaaliyeedoo waayii hore dhintay oo lagu aasi jiray meesha waxa weeye waxaan sidaa sameeyeyna waa dad carro ka guranaya meesha oo baabuura wata oo si ay ciid ay gurtaan oo guryaha ugu dhistaan helaan ama u gataan waxay rabaan inay meydkii inta soo saaraan ciiddii meydka lagu aasay la soo baxaan weli miyaynu aragna waxaasoo kale kolley anugu intaan jiray dad iga weyne hadda carradan ma joogaan u malaynayaa mana arag mana maqal waxaasoo kale waxaan u malaynaya waxyaaba laynoo sheegi jiray iyo yoomalqiyaamihii iyo rogmasho iyo waxbaa soo dhow halkaa dadkan guriga ka doonaya waa arkaysaan waxa halkaa ka soo jeeda waa maydad meeshana waa meeshii maydka lagu xabaali jiray aan taagnahay baabuur baa carradii ka guratay maydkiina fuustooyinkii lagu aasi jiro waa kuwa badda yaalla baddiina waa socotaa hadda magaaladii bay kusoo dhowda kuwani dabiir ma leh inaynu awood intaynu leenahay isugu geyno inaynu la dirirro wax noocaas gacmaheenna inaanu kula dirirro sharciga inaan kula dirirro si walba inaanu la dirirro baabuurkii aynu aragno halkaa soo gelaya dadku inay dhagax iyo ciid iyo waxay qaataan bay isaga iyo waxa watay gaarigaba ay rogaan baa la rabaa annagu waxaan u sheegaynaa laga bilaabo maanta baabuurkii iyo ciddii halkaan guri u soo doonata oo xabaalahaas intaa hartay rabta inay fagato ma la aqbalayo wax awoodo oo jubbaland kala haraysaa ma jirto
العامل جنرال فرنجر أرولا ألابقليوغ حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysida is aroosamadu waana istariiha arwadii liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii'ada andhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato iritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hangu adeeg alaab orijinaal ee isdiida laha saaray afar meeloodaha
dhugunsidayaal meel ka siisin roogdaan iyo si kastoo nindheega itan waliba noo dhugunsida itani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo siyeetun iseed dhibe lamana si toos ee siinkula hadalahaya walina sanglaya hamiifayla wali hasdadeernay qodobkiinka dambe barnaamijka kulunka warsan dada ha ku baraka ay deegaanka cabal oo ka tirsan gobolka bokool horena gebaadan hay sheekh mukhtaar robow cali abuu mansuur oo horeen ka tirsan ay dhaqdhaqaaqa shabaab iyo waliba xaalad noolol xumo hata ka haysatee degmada xudur ee xarunta gobolka bokool xaana ku mid a dadkii hakubogtaali deegaanka cabal ee gobolka bokool iyo waliba hata xaalad noolol xumo ka haysatee degmada xudur ee xarunta gobolka bokool waryaheena shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo qadka taleefanka iyo uga roogan degmada xudur si toos een ku horaysatay nafago ilaahiya wadadeed nololna ilaahiya haye hidigi ana kooyi maalantinga tiliusa dhatiyo walgofa kugaadadii wal ana dadareeri hayalbadi madhan ilaahi abuuray kaankunan waliga kataagiyo hay-ade embodhan kale bahaadana ma jiran haya
babaala deeta ada magaciyaal qabta umman iku ee muddadaas ad roogdi dhinagaa ku barakacdi markii hore ilan aku barkay abalan leere waana bobtaala ka kooyi mahay ana si kale langa guuray baaha leherna roori mahay marka faahfaahin noo sii ee abal walaad ha kula guurte walaa ana kuli guuri olu haye guri haku guuri bobtaal guri haay marki hore eh, dad holajii dhaanyinu dadjii dhaanya idis dhacantaa naftis dhacantaa saasee haay adanesi nibisuli ee antaanka kooy wal anata haayona mal argaw dibkay dhibaangiini wal kaalmay anaataha aysada male iskuliyooda imaan guuha ana dhaboona male walaagi imaan duradi anale roori haataw leygaba hata rooba dareere roobka miilaan ku galaw male wal walaan igoogadaw male dibkay kaalmaa aysada male iskuliyooda nafti ilaahi iyo deesaasa kariidana marka haddii kahamuwiinta ama qorshe kiinka jaranteeda deegaankayga kakanagata haddii roobkooy
lay ka dhaadii ka nool hadii kuwaana ilaahay ee marshii kakanaada umadhaa haye marka maamulka koonfur galbeed ee gaar ahaan maamulkii xudur ee baaqaadan jeediyaa sameeta baaganan geediya wali iyaa tan ana hore fadheedo horta tan fibeerto tan daba kajuruhamidama muslima bahna taala leeyahay muslima ee degmada xudura ka noola ee kaamkaada ka noola magaashay abalan leeyahay waayahay ee marka ee meegowlaad haysad fiyad haye xaaladii nololeed ku waran xaaladana noole tanunga hunta toobana dhowi owlaadana dagaa biyo kuka jaraan xaaladan hanunga hunta haye
haa xaaladan hanunga hunta dee hore hoolo dhabagti hayne hooladaana wal gaadi guryaalkana wal gubi odayaalkii una dhalay wal goohi ilaahay mahadleen taaka badini wal una kahaysa loona made xaaladana saasu marka markii orantaa kubguurteen
abalaha ku roorne haye ee baahamahan kula guurno olaha kala guurteen maha aa olaha kula guurne odayaalkii una dhalay wal goohi saas daraatiyahan roorne
haye ee marka ee meega bilood meel isdeganta
dad todoba bilooda roogaha shal marin hani indambay shan bilooda roga haye ku waran bo waa loo gargaara maamulkii bakool hasan deersan jaraana maya walba lahana deerna buujitayaalkoo nasani walaabilaan ee goodgoodkona sii halahagaasa guru mudni yilmaanyana aamo hayta baahina hayta dhibkaano arday dhibwiw
haye
aa may baaqe injeediyay lanki aragday hantidiis la hadhay hoolajay la gaadadi waayeliintiisa dhalay la goori halahagi hata nool inti waldiin gobol taasay baaqe injeediye nololin isinka ka noolin kaankuna noolal gaadano kaaytana male walkajiibana male wal gobolana male walaa loordoore madinta koyni muslungna sasi walay loortaynas nooshalbuga barbaki bashalbugi waldeer gelawata male maarigna wala bariyaw madle wala kijifadaw madle ehe maarigna wal una gabal ku kahaysana male roobasan dhobay
aa rooban dhaw jabege madi roobkana dhaw ata tarnirana dhamba ibaday wala itarnira meelo ku bubuubi daasbeed dumiyeen besho saarida intani haysatay wal ma haysan male haye ma olaad haysan
ana sagaalaga haye awsho rooge aa hawki adoba dar tumikogu haye marka ee ku waran yaalka ay inshaqeeye ay nololiyo maaraya
noolalehe mamad sheegayaan arin hoti beernad sheegeyo may gagnaata war unaka sheegayan onu bilaawno male muslim wala nasasi iyo yorni iyo wal kashinglay looran saasag noolna ye ee marka deegaankii abalaha ku barakacday ee karahamuwinta ama karajiwinta anteeda kanagata deegaanka
deedaanka iyo balainfuro la seedo yaankakanagda lakasuufi meeshii maayo hadi umangaaba inti lakusuufi aa lakuseedo marka shacaba tin ee dawladii mala shaqeysa marka mayu ee obsada ising singaysan
obsagu naaye shabaabaan la dugday waa na jaray heer mugtaran haniila dugday mugtaran haniila dugday waayahay ee, maamulka koonfur galbeed ku dalban may baagan jeesideeyo intuuna dibnaayo kornuba ninka gobone maardima dowargadona sideeyan mar walba ka helnee hadan haayni moishi maayi lankele walna si arudun wale unan waa dhibaato gamle lanki walnin goba kafadiyali fade
Ana, dewa mimi sagalera.
kaya kaamku may ku weta Kam gudoni wa.
kaya
Marka eh, halka gaabo.
ada marka ama hadegdii Ana madina toban bilood ee dadka roogo ka jara eh, saddexaad tahay ana naqtay lama baydho aan gahayn koonanta aan gahay aniko
kaye ee, waxaa lida ogin xaalada nololeed kaamka ee, haddee ku warbiida xilli roobaada la galay ee, bal ee, dadkaas bogtaale meelo ka nool musquli haysadaana walbarasho haysadaana may haysaan
Inta waxbarasho ma haysadaan mas-uulina lama mas-uuloodo ay sii fandhistiya gaban walkale ma gaban Eh, kaamkan dhibaato weyn ayaa yaala dhibaatada weyn yaala waliba waa dad oo dadkii dheh dili oo ogoonqe oo al-shabaab ha gooriyaa rogoorto afar bilaamood oo hartagooda gabay oo lagu gooriyaa roga kaye magi qoyska nool kaamka
kaamka ilaa todoba boqol iyo konton ka noolin kaye dhammaantiyo abalaha ku barakayan dhammaantii abalaa ku biri kaca abal iyo tuulooyin oo hooskooya kaye oo tuulooyinka hooskooya una badanyin sida oo uun ka maado oo kale jarta Eh, badanyinyada marka ee, abaartiyaha barakaceena ama ha barakayan
abaar maa ku taqma dadkan beero badra kiyaali markan hoola liihaayeen beero gaben laakiin arrimo oo eh, amni hume aho arrimo umata sheekh mukhtaar abdalkooy oo kale iyo taageer bintiha yaa baylan gooran ka koranayne oo al-shabaab gooran ka korna oo hasantiroga majaara salaamimigile waayahay marka ee, wal gargaarayo helan dadkaad jaraan antiyo meelayska noolayn wal jirgaan biikiisi badan wal i c f iyo garaado hay-adan n g o dhera wal siida jiraan laakiin wal macaawano eh ama habayaraato oo halkaar eh hal dollar ee hor hadeerima jiraan nimankan oo maardadan la w c inagu socdaan taawiye sama jira madoo wargadoo siyaasasaa wareen ilaa saacan wal haku deerima jiraan wal maamul eh oo wal haku deerina ma jiraan wal hay-ade oo kale wal jirgaar haku deerina ma jiraan marka maamulkii bakool ee, may inkooyo waayeen maadaama dadkan abaaraan ku barakaane oo laa ku barakacen
wallahi nimankan arrimaha bulshada degmada kusoo wada madanayn kooyan yoona hay-ado weliba iyo fadi jira madanayn kooyan war adagu kooy ma aragna laakiin maamul kale oo degmada kusocda weligaana manayn kooyna ma aragna wayan kooy waayan iyo og maayan una maosheeni ilaad badalaayana ma aragna gudoomiya arrimaha bulshada uraad war ardheegay inise eh, baahida ku hadalaw dheegay lan kale ilaad ku hadalaw oo maamul ee mas-uul ee maarag haye
marka wali fadaana eh, maamulka koonfur galbeed ama maamulka gobolka degmada ama hay-adaha samafalka caalamka wali fadaana ini dadkan si degdegahan diiraan wali aan baahanyiin aha guryaal aan baahanyiin hatee la rooba laga jara Eh, gargaar aan baahanyiin lan korta madiisu inay noolado wal aama helo yaata iyo arga mas-uulnaada hataweey aagna hada madaasa hataweey wali aan baahanaa inay nolol helaan iyo haddana iidaanka ma hadnagaana sidiihanay haneen weydiidi iidaanka ma hadnagaana
waa hagaag dhugunsidayaal qodobkaas barnaamijka kulanka warsan yanka dambooy barnaamijka oo ku waliba hasiin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal ah intana siinkula dareeriyaay waliba dhinaga farsamadana galanguingiisi ay saaxiibkayga bilaal hilaal sheeg joogtan iyo intii barnaamijkan barnaamijyay dambe una reedun kulmaana saaxiibada barnaamijka kulanka warsan oo iska duuban oo siinku ku tabaayaan sidaiyo nabadgelyo idii barnaamijkaanan dhugunsanayna waliba reedniinku hel korana barta internetku unu ka lehna warsan radio com